kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa shirkii madaxda dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada uga soconayay magaalada garowe ee xarunta u ah maamul goboleedka puntland ee isagu natiijo la'aanta ku dhammaaday barnaamijka waxaa marti igu ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka puntland faysal axmed warsame faysal soo dhowow dhawaan walaal iyo adiga dhammaan asalaamti walaal asalaamu calaykum iyo dhaweynaha waayahay faysal goordhow waxaanu u gudageli doonaa dhegaystayaasha oo su-aalo ku weydiin doona oo nala soo xiriiri doona laakiin intaanan dhegaystayaasha u gelin marka hore waxaan rabaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo haddiiba shirka natiijo la'aan lagu kala tegayo muxuu muddadaasi toddobaadka ah halkaa uga socday oo waktiga intaa la eg loogu lumiye waxaan u aaneyneynaa dhammaan dadka soomaalida mutadiciso ku noqotay runtan waxaan la filayn ahayd in natiijo la-aan lagu kala tago xataa inaan la ballamin xataa ballan dambe xataa lama sheegin waa arrimaa aadka u sababsha xunba meesha ka dhacay runtan waxaan oran karnaa arrintaas waxaa sababta ah marka hore shirkan sirarka noocana marka lasoo aadayo farsamo xuma dhacday waxaa ahayd in la suubiiguddi farsamo ah oo maamul goboleedyada wasiiradooda iyo golaha wasiirada oo dowladda federaalka guddi in loo saaray ahayd farsamo guddigaas ay soo jilciyaan ajenda la keeno ajendahaas aan laga bixin meesha waxaa leeyihin ayagoo ajendadii uusan nidaamsanayn shirkina uusan ahayn shir technical ahaan dadkasan yaqaana soo diyaariyeen dadkii awal isu caraysnaa iyo qof walba aragti qabay iyo wixii baa lasula yimid halkaasna waxaa ka timid in laga bixi waayaba saddex saddex maalmood dhaafi weysay galmudug see la yeelaya iyo doorashada waxa weeyaan saddex sano i ahaanaysa iyo ma noqonaysa iyo yaana faragan jubbaland iyo intaas ku dhamaata hawsha dhan runtan waxa ayaan daro weyn dadka soomaaliyeed ay sugayay shirkaas inuu miro dhalo iyo guulo iyo wax badan laga sugayay marka waa wax aad looga xumaada marka sida aad sheegtay haddii ay madaxdii yimaadeen hordhac la-aan oo guddi farsamo aanu iyaga ka horreynin oo ajandihii aanu ahayn mid hore u diyaarsanaa ma la dhihi karaa wayba sii ogaayeen inaanay heshiin doonin oo ay ku kala tegi doonaan waa macquul laakiin annaga dee kolleyto bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan dadka soomaaliyeed waxay sugayeen in wax uun ay kasoo baxaan runtana marka dadka soomaaliyeed hadda maadaama isnabi dunuaysan ku dhex jirin dalka gudihiisana ay joogaan hadday wada hadlaan wakti dheerna ay isu heleen dadku xataa kasaasu qabaana in wax uun ay intay ku heshiyaan ay dhahaan brezembiya waxaa annaga isku haysanaa toddobadan qodob maxaan isku waafaqsannahay saddexdaas saddexdaasna aan ka heshiino afartaasna aan ka dhigano bacdal af marka la soonka laga baxo ama laba bilood kadib hataas ra-yi fiican bay ahaan lahayd lakiin waxa daraa inaan waxba la sheeginba meesha lagu koo dhaqaaqay ballan aysan jirin taasa ayaan daro weyna marka maxaa la filayaa haddii sidaasi ay dhacday suurtagal ma tahay in ay inta dib u fakeraan ay dib isula xiriiraan oo ay ballan kala qabsadaan mise xaalku faraha buu ka baxay baa laisleeyahay wallaahi sida caadada waa dadka soomaalida ah runtii waxaan filayaa mas-uuliyad baa saaran maantana ayaan daro waxaa ah sideedaas qof oo meesha isugu yimid oo mas-uuliyadda dadka soomaaliyeed u dhaartay oo ilaahayna kuyahay ayagona mas-uuliyadda hayay in ay intay isu yimaadeen ayagoo dareen uu jiro waxyaabaa hadda taagana soo socda adduunkuna dareensan yahay marka hore lafteedana pressure international communityga ay cadaadiyeen ba halkan laisugu yimido ayaga rabitaan kasoo gaay isugumaysan inaan sidaan dareensannahay haddana waxay tegi doontaa siday ahaan jirto ah in qoorta qabto oo waxaysan rabin dadka soomaaliyeed oo ah in loo yeeriyo lagu qaso dhammaantood
su-aalahaasi waanu iman doonaa iyo beesha caalamka iyo shirarka soomaalida ama madaxda soomaalida kaalinta ay beesha caalamku ku leedahay waxaan jeclahay hadda dhegayste ee qadka ku jira inaan soo geliyo may maqashaa walaal ramadaan kariim waa xasan maxbuub oo jooga deegaanka moorogaabey ee gobolka bakool waayahay maxbuub su-aashaada su-aasha aan qabo inta aanan galin waxaan rabaa wax yar shirka horta bulshada soomaaliyeed lixda maalin ee madaxda maanta dalka hogaaminaysa ee meeshaas u fadhiyeen oo aanan waxba kasoo bixin dabcan waxay nagu tahay niyad jab aada iyo aada u weyn wax la filaayeyna ma aheen shirarkii ugu dhaadheeraa ee madaxda isugu yimaadaanna way ahayd waxa laysku haystay iyo waxa lagu laysku fahmi waayeyna cid hadda faahfaahisay oo shir saxaafadeed ama bulshada ama soo hor istaagtayna ma jirto marka laga reebo madaxda maamul goboleedyada qaar oo hadlay iyaga laftirkooda markii horeba cilaaqaadkoodii iyo wada shaqayntooda dawladda dhex sax ma ahayn oo ma hagaagsaneen marka hadalkooda inta badan bulsho ahaan marka aan nahay kuma qanci karno lamana wada qaadan karo marka saa daraaddeed aadan uga niyijabsannahay waayahay su-aasha u gudub jeclan inuu meeshaas hore uga sii socdo oo madaxda isu tanaasulaan tan kale waxaan rabaa su-aasha guddoomiyaha aan raba inaan weydiiyo maadaama bulshadii rayidkii aad idinku matalaysaan oo adiga aad guddoomiye u tahay doorkii ay bulshada rayidkii lahayd ma muuqdo hadday talo ahaan lahayd haddii in aad ka qayb gashaan ama si un aad arrintaas ula socotaan ee ahaan lahayd bulshadii aad matalayseen doorkii ay idinka sugaysay oo ma ah idinka aad lahaydeen maxaa hortaagan oo caqabad ah oo aad macnaa u muujin weyseen doorkii bulshada rayidka waywaad waa mahadsan tahay waxaan filayaa faysal axmed inuu su-aashaasi fahmay uuna kaaga jawaabaya walaal xasan maxbuub aad baad umahadsan tahay nagu salaan dhammaan dadka morogaabey walaal guud ahaan dadka soomaaliyeedba runtii arrinta ah walaale kala soo jeedinta iyo annaga waxaan ku leenahay bulshada rayidka guud ahaan waxaad dareemi kartaa shirkan sideed nin oo soomaali oo mas-uuliyiina qolgalay xataa wasiiro ma wataan farsamo yaqaan ma leh wax soo diyaariya ma leh cid kaloo la wadaagaysa male cidna lama dilin qolka waad dareemi kartaa dadka soomaaliyeed guud ahaan saameynta ay kulle ku yeelan karaan marka anagu doorkeygu darasharkaas u ahaa iyo la socodka korjoogteynta runtana dee waad ujeedaa walaal waa intaas
waayahay intaanan dhegaystaha xiga u gudbin faysal qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn ee la isdhihi karo madaxdu waa ay isku mari weyday muxuu ahaa runtii runta ugu muhiimsan oo meesha taallaa waa laba shay labada shay ugu weyn meeshana binaanadkeeda haddii dadka soomaaliyeed waxa la daboolayo laiska daayo waa doorashada laba kun iyo labaatan ama ha noqoto dadka federaalka ama ku goboladu qof kasta sanaynaya inuu saameyn ku yeesho doorashada laba kun iyo labaatan waktigeeda uu dhow yahay waana dareemi kartaa gof walba dhaqankii laba kun iyo lix iyo tobanka loo bartay ee ahayd in maamul goboleedyada laga soo qoro dadka doorashada gelaya awoodo badanna ay ku haysteen maamul goboleedyadu dowladda dhexana ay la seega qayb lahayd halkaas waxaa ka muuqata xilliga doorashada markuu dhow yahay meel dhowna sharci doorashooyinku ayaga la baadgeliyo golaha wasaaradu wakti dheerna lama wada hadlin arrinta heshiis lagama aha arrinta ugu weyn oo laisku haya xurkiisu waa doorashada laba kun iyo labaatan waxaa kaloo weheliya arrinta saameynta hadda yeeto shirka darteeda dhaawacda waxa weeyaan labada keysa jubbaland iyo galmudug oo iyadana galmudug internal oo gudahooda ay tahay dastuurkooda in loo noqdo oo reegana ay ukeyshiyaan tan kalena waa doorashada jubbaland iyo qaabka loo maamulayo laakiin nuxurka loo socdo oo gunaanka laisku hayaa waa doorashada laba kun iyo labaatan si loo maamulayo isay noqonaysa iyo sharcigeeda imaamkeeda dabcan maamul goboleedadan hore bay u sheegeen inaanay ku qanacsanayn sharcigii golaha wasiirada oo ay ansixiyeen ee hadda baarlamanka hor yaalla waxaan jeclahay dhegaystaha xiga inaan soo dhoweeyo fadlan walaal haddaad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow iyo su-aasha aad weydiinayso faysal waa tahay bismillahi raxmaan iraxiim cabdiciis cabdullaahi saalex oo jooga turkiga waxaan weydiinayaa horta maxay dowladdu dhexe ay ku diidan tahay in ay dhegeysato tabashooyinka kasoo yeeraya maamul goboleedyo dalka ka jira taasoo ay tahay nidaamka wada qaybsiga federalismka maxay arrimaha kheyraadka iyo doorashooyinka ugu weynaay arrimaha lagu kala tegay shirka gorowa ka socday sidoo kale maxay ay dowladdu ay meel u saari weyso dhamaystirka dastuurka oo aysan qayb ka ahayn xubnaha maamul goboleedyada dalka ka jira waxaan kaloo weydiinayaa arrintii maamulada galmudug iyo jubbaland maxay dowladdu tanaasul ugu samey weysay waa haddii ay doonayso in ay dalku si wada jir ay ku maamusho walaalow aada aad baad mahadsan tahay cabdicasiis cabdullahi saalax oo turkiga jooga runtii walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaanan qabaa arrinta ah saddexdaa shay oo hadda ka hadashay oo su-aashaada ahayd dhegeysa la-aan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah runtii waxaan dareemaysaa walaala dee il muddo ama jirin shirka beedada ugu dambe shir la shiro oo shirka kadibna waxaa dhacday doorashada puntland waxaa ka dambeysay wax laisugu yimidna ma jirin taas waktigaa dheer ay kala maqnaayeen iyo xilliga doorasho hadda soo dhowata xasaasi ah waxaa koo dareemaysa wax ayaga hadda ay rabtaan isugu imaadeen ma jirin waa breshar oo dibadda uga yimid waxay isugu yimaadeen hadday isu imaadeen dee runtii in la isu tanaasulo waa sida aan rabnay soomaali ahaan ma aysan dhicin ma aysan dhicin waxaan isleeyahay kulito de anagu kolkaa dikulama jirin lakin waxaan sugaynaa laba istidinto soo bixi doono iyo wixii ka dambeeya arrinta dastuurka oo runtii tabashada jirto waa lamid ayada waxyaaba hadda lamada hadda lahaaba laba la gaarinba oo hortiiba hawsha lagu kala tegay arrinta jubbaland iyo galmudug waa arrinta hadda kontractu ka dhacay walaal oo runtii waa arrinta saa usheegayso laakiin de in lais xaliyo ayagu heshiiyaan oo laismaqalo waa wixii laga rabay waxaana aaminsanahay wadankan de in mixi kuma xukumi karto inay iyagu heshiiyaan oo wada hadlaan waa tan u wanaagsan soomaalina hadda kala adkaanayso dee qabaa'ilkeedi iyo goboladeydan iyo kooxaha diimaha iyo wuxuu dhan soddon sana laska dawareegayay marka runtii dadku ma isan karin waana waxaa lagu xumaado insha allah khayr baan rajeynayna inay dib isugu soo noqdaan wax allah na heshiiya insha allah waa mahadsan tahay maamul goboleedyada waxyaabaha ay eh, ku andacoonayaan waxaa ka mid a in qodobadii lagu heshiiyey shirkii baydhabo aanay fulin oo dhinaca dowladda federaalka ay ka fuli waayeen waxaa ka mid a eh, eh, sharciga doorashada oo kale ee labada kun iyo labaatanka oo ay sheegeen in wixii lagu heshiiyeyba baydhabo eh, dowladdu ay dhinac martay oo sharciga hadda ay ansixiyeen golaha wasiirada uu ka durugsan yahay wixii lagu heshiiyey eh, eh, shirkii baydhabo Eh, runtii walaal waa saa u sheegtay shirka baadhabo laba shay baa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa kan khayraadka oo batroolka iyo sharciga doorashooyinka runtii labadii way ka doodsan yihiin labadaba labada dhishahayay ahayd maalinta watana maalin saddexaad oo dhabaysay in khamiiskeed baan filayaa sharcido sharcigan batroolka waxba lageey baarlamaanka shirka halkan loo fadhiyo runtii labadaas arrin waa labada arrin oo barlan taagan yahay Eh, run- runtiina hadda waxaa jira guddi doorashooyin guddiga doorashooyinka laftooda waxay ku shaqeyn karaan waa wax ay ku sheeshiyeen siyaasiyiinta oo lasla soo bisleeyey laakiin dee wadankii haddayna siyaasiyiintu heshiinin dee ma aqaan doorasha uga dhacayso marka waxaa weeye labadaasi labadaasi ugu daran wey waa runtaa Een, waana waana dooda hadda taagan oo leeyihin waxba kama lama waagin oo annaga qayb kamaynan ahayn waayahay waad mahadsan tahay su-aasha kale oo aan qabo waxay tahay eh, dhegeystaha xiga baan siin doonaa laakiin su-aasha eh, la isweydiinayaba waxay tahay eh, haddii dowladdii federaalka ahayd iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyadii ay isku dhacsan yihiin oo xurguf weyn ay u dhaxayso sida eh, j- eh, galmudug iyo jubbaland oo dhinaca iyo dowladda federaalka oo dhinaca kale ah sow ma habboonayn marka hore in xurguftaasi ee u dhaxaysa ee la xalliyo kadibna qodobada masiiriga la isugu yimaado oo laga wada hadlo walaal aada iyo aad baad umahadsan tahay runtii yacfur arrinta taagan bay ahayd waana waana doo dooda hadda aan ka hadlayno ahayd micnaha farsamo xumaa dhacday shirkan waxay ahayd hadiiba la go-aansaday eh, toban beri ka hor shan iyo toban beri ka hor in loo saaro guddi farsamo yaqaano ah guddigaasu ay dhahaan maxaa kow iyo laba noo ah maalin laba maalmood in la dhaho waxaa laga doodayaa arrinta galmudug iyo jubbaland kabacdi markaa loo soo noqdo la dhaho eh, dooda maxay doodeena kala noqonaysaa ajendaa muxuu noo yahay kow iyo laba iyo saddex laakiin lama oranba meesha waa layihin markii la yimidna barataagtaag waxay ku dhamaatay iyo iyo wixii la isu qabay in qof walba ula soo baxo runtana wax laga filayay ma ahayn waana wax aada soomaaliya o dhan uga xumaatay oo arrintaas fursa- arrintaasaa keentay runtii saan dareemayaa beesha caalamkabaa dhowr jeer laga dhawaajiyey oo la yidhi eh, beesha caalamkabaa dhabarka ka riixaysay eh, shirkan hadda garoowe eh, haddii rabitaanka madaxda soomaalida ay tahayba ma aanu qabsoomeen markii horeba Eh, dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin iyagana haddiiba beesha caalamka ay arrintan ku lug leedahay in xal laga gaari lahaa dadka qaar baa ku doodaya haddii beesha caalamka ay joogi lahayd shirkaasi is-afgarad baa ka soo bixi lahaa nalaa mahadsan tahay runtii isudayga koowaad wuxuu ahaa oo ay ahayd pressure lagu soo gunayay ama cadaadis in ayagu wada hadlaan soomaalida laisu daayo Eh, laakiin kol ay kulmaan laqiifo taas way dhacdo way isu yimaadeen waana la siidaana laakiin de walaalaha soomaaliyeed oo madaxda mas-uuliyiinta maanta oo laga sugayey soddon sano kadib inay ayagu hagaan qalabada siyaasadeed hore usocdaa oo usocodsiiyaan hadday garan waayeen waxay tegaysaa sida hadda aada sheegtay in ay faraha laga soo galo taasna waa ayaandaro aada u xun oo dib dacwada ku keenaysa waxaanan leeyahay intaan dareemayaa dadka soomaaliya guud ahaan dhaqaalaha wuu kordhay aqoonteena way korortay tiradeena way badatay laakiin haddana waxaad dareemaysaa marka sida xaan u socon loo eego in nimankaas aada leedahay waa keligiidanaaba sidii horeba oo micnaha gadaal baa loo socdaa marka arrintaas waa ayaandaro hogaamiyaasha dhankooda ah waxayna tegi doontaa in la cadaadiyo oo loo yeeriyo waxaysan ayagu raalli ka ahayn maamul goboleedyada laftirkooda ma la dhihi karaa iyaga waa caqabad soo taagan oo dowladdu ay ka dhaqaaqi ladahay markii ay is- eh, isku daydo in ay wax uun qabatana ay iyagu ku noqdeen laf dhuun gashay anu waxaan aaminsanahay dowladda mas-uuliyadda ummadda soomaalida loo dhaariyey madaxweynaha isagaa ummaddan eh, eh, dhaarisay isagaa la doortay in markaas dowladdu laga doono inay hogaaminteeda qaadato oo ay isu soo jeejiido eh, duruuf adag baa wadanka taagan xataa maanta waxaa ceeb ah hogaamiyaasha intaa laga hesharay xataa abaar kama hadlin abaarta kama hadlin colaadaha kama hadlin wax dadka soomaalida haysta kamaysan hadlin waa lagu kala dareeray micnaha waxaan taan ku leeyahay had- dowladda federaalka mas-uuliyadeeda ayadu waxay ahayd inay hogaaminta yeelato hal sanaana kala maqlaan isu soo jiijiido tanaazul soo biso isu soo jiido ayaga laftoodana waa saa u sheegta waa caqabad oo waxa weye qof walba oo hogaamiye ah dee qaladka qaybtiisuu leeyahay waana hadda hebel ma oranayo laakiin dhammaan waxaan leeyahay ee hogaamiyaha soomaaliya ama noqdo federal ama noqoto kuwa local ka aba eedeynta way wadaageen shirkuna ma fashilmin ayagaa fashilmin aaminsanay sababta ayaga ummadda soomaaliyeed qol isku xiray ayagaa yir go-aan baan gaaraynaa ayagaa lix maalmood iyo ka badan dhegaha loo taagiyey laga sugayay wanaag iyo inay ummadda wax fiican u sheegaan laakiin in ummadda ay u sheegaan war xun oo ah waxbaa noo socon waaye waxna waa suudin weyne shirkan waa fashilmay waxaan aaminsanaha hogaamiyaasha soomaaliyeed reer federaal iyo reer goboleedba ayagaa fashilmay sababta ayaga ayaa gudin waaya shaqooyinka mas-uuliyaddeeda ummadda ka sugeysay maantana wax ka ficnaan lahayd mili jiro inay dhahaan war haddaan haddaan intaan iskudaa intaan isku adan lahay aan sheegno inta dambana aan ka dallano laba dood ka dhacda xataa rajo fiican bay ahaan lahayd oo dadka qalbigooda wanaajiya laakiin maanta hooyada siga ku ah ilmaha yurub uu ku qaxay kuwa xiriyaad cootiga ku jira kuwa dacdaraysan kuwa abaaraha kuwa dhibaatada haysata kuwa colaado haystaan hadalkaas hadal qabsan ma aha dadka soomaaliyeed mana aha hadal wanaagsan weli dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkayagii wicitaanka dhegeystaha waxaana marti ku ah faysal axmed warsame oo ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka puntland waxaanu ku saabsan yahay shirkii dhowaantan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ay ku yeesheen magaalada garowe oo isagu natiijo la-aan lagu kala dareeray faysal qodobka ugu muhiimsan ee la isku mari waayey waa sharciga doorashada iyo doorashada soo socota adinku ka bulsho rayid ahaan sideed u aragtaan sharciga doorashada ee ay golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya dhowaantan ansixiyeen runtii sharcigaas door badan xiga taagan laakiin mar kastaba waxaan leenahay in annaga laftayada aan noqono dad aan wadanka uga darin aan noqono dad wax ku kordhiya aan wanaajiya arrintaas waxa weeyaan in laga wada hadlo oo laga heshiiyo mooyaane ma soconayso oo sharcigu waxa weeyaan sharci sharciga noocaas oo sharciga ummadoo dhan lagu dhaqayo waxa aada u wanaagsan la tashi dood waxaogol in aan qancino laakiin waa dareemi kartaa maanta dadka soomaaliyeed baabuur intuu kasoo baxo muqdisho imaan karo joog ma jiro baabuur kasoo baxay muqdisho kismaama tegi karo ewaan waa go-an tahay wadanka kala go-an yahay dhibaato baa jirta dhaq waxaan isku khasbannahay isqancinta iyo sudhaweynta iyo dadka soomaaliyeed in mas-uuliyadooda la ilaaliyo hogaamiyaashaan iskale laakiin annaga waxaan leenahay sharcigaas waa in layska qanciyo oo ama ha noqoto maamulada gobolada ama hay-adaha dastuuriga ah runtii inay inay arrintaas laga doodo laga wada hadlo annaga waxaan aada u eedeynaya oo eed badan saaraya baarlamanka soomaaliyeed oo la doortay oo aan aaminsanahay in maanta iyadoo laga joogo sideed iyo labaatan sano sagaal iyo soddon sano ay taagan tahay in weli baarlamanka uusan isu haysan mas-uuliyad dalka inuu inuu leeyahay oo ceeb ay tahay in shuruucda laga doodiyo waxaba wax iyagu ay gabeen ay tahay sababta sharciga maanta in la baasgareeyo ma ahayn waxay ahayd sharcigaas in sanad ka hor laba sano ka hor in baarlamanku ay ka doodaan barsagareeyaan dawladda la baasgareeyo maanta heerkan ma soo gaarteen hadda haddii he doorashada heerkan soo gaartay xilligan muran iyo qasjacla wadabameysaa markaan waxaan aaminsanahay dhammaanteen qaybaha kala duwan oo mas-uuliyadda noo hayo amaana xeerdejinta ama noqoto golayaasha fulinta gobolada iyo iyo dowladda federaalkaba in dayac badan ay jiro mas-uuliyadeenan qof wal mas-uuliyadiisa uu dayacay hawshaasna loo istaago waana wax la dhamayn karo oo laga heshiin karo insha allah hal been waa mahadsan tahay dhegeysta baa qadka ku jira fadlan magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aasha aada qabto
magacaygu walaale waa jifiye raaga bootaan oo jooga baataag oo ka tirsan degmada dhallaadi ee gobolka doolo su-aasha koowaad aan weydiinaya waxaa weeye maxaa mar walba sheecaya iyo khilaafka ka dhexeeya madaxda maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ah oo mar walba soo noqnoqda mase laga yaabaa inay intay wax walba oo khilaaf ah iyo danahooda intay meel iska dhigaan inay isku dhan uga soo jeestaan hagidda waddanka ay ku hagi lahaayeen dhismo toosan iyo waddanka inuu si toosa u dhismo oo noqdo waddan caalamka ka tirsan oo muuqda ayna ka dheeraadaan faragelinta shisheeye mar walba ayadoo cad waa mahadsanta wa wa wa waa fa su-aashaada in uu fahmay faysal waan filayaa walaal aad baad mahadsan tahay arrintaas walaale arrinka qabsiga iyo maamul goboleedyada iyo dowladda marwada taagan oo soo socday sanadadan badan arrinta ugu weyn oo ulcada u ah waa arrinta dastuurka dastuurkaan dhamaystirnayn ayaa waxaan kala cadayn awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ah waxaan caddayn awoodaha badan oo isku qasan oo aan hadda kala caddayn hatan doorashooyinka hadda laisku haystaa xilida tan kheyraadka dhamaystir la-aanta dastuurka ayaa qeyb uguweyn oo shidada keenaysa haddii kala caddaan lahayd gobol kastaa wixii shiheli lahaa dowladda lexana awoodda gashin lahayd wax walba dhaqaaqi lahayeen arrinta ugu daran saashka keenaysa waxa waaye arrinta dastuurka dastuurkana ujeedaa oo iska laalan yahay welima dhamaan marka arrintaas arrinta kalena walaa labaad su-aasha labaad ee weydiiso ah ha wadanka cagisu muxuu istaagi waayo shisheeyaha haddii walaal wadanku uusan nidaamkiisa aan laga heshiin oo dastuurkuna uusan taagneyn dadka soomaaliyeedna iyagu aysan danahooda iyo doodnimooda ilaashan in sidaa loosoo farageliyo way soconaysaa inta inta ayna ka noqonina dad isqanciyo ayagu taladooda meel uwada iswadan iswadan noqda waayahay dhegeystaha xiga aan u gudubno fadlan adigoo magacaaga iyo halka aad joogta ku bilaabaya soo gudbi su-aasha aad doonayso inaad weydiiso gudoomiyaha dallada ururada bulshada rayidka puntland faysal axmed warsame magacaygu waa yeelne maxamed maxamed waxaan joogaa xarunta gobolka awdal ee magaalada boorama su-aasha aan weydiinayo guddoomiyaha rayidka waxa weeyaan maadaa ay maamul goboleedadii iyo dowladii dhexe ayna sina isku fahmeyn shirkii u dambeeyey ee shanta cosho socdayna kalakaca ku yimiday iyadoo waxla-aanna la kala socday halkeebu mustaqbalka soomaaliya ku socdaa maan la odhan kariyo shacabkii shalay dareemayey niyadsamida iyo dowladda wanaag wanaagga maanta waxa ay dareemayaan niyad xumo iyo dowlad aan iskuba mowqif ahayn waa mahadsan tahay ayaanle faysal aad baad umahadsan tahay runtii walaacaas walaal walaac guud oo dadka soomaaliyeed amaan qabaan walaal runtiina waxaan ila tahay oo aan leeyahay dhammaantiyo mas-uuliyaddoona waa saaran tahay dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan siyaasiyiinta culimada dagaha kala duwan bulshada inay dhammaan nin walba uu bareeshar saaro oo aan culays saarno siyaasiyiinta si maslaxadeena u hagaagto iyo mustaqbalkeenaba aynan nagu hogaano rabitaankooda iyo doorashada laba kun iyo labaatan nin walba si ugu badisay aan aan ku khasabno waxa maslaxadda ummadda tahay sidaasaan qabaa waxa hadda laisku hayana gunteedu waa laba kun iyo labaatan ninkii ku badin lahaa danooniga marka inaan arrintaa ka hortagno oo aan dadkan walaalaha soomaaliyeed ah dhammaantood mustaqbalkooda dalku naga badan resourcekeenu waa badan yahay laakiin dhibaatadana haysta waxa weeyaan hogaamiye la-aan arrintaasna inaan aan breshar saarno dadka isku xirankiisa iyo walaaleyntana aada loo wanaajiyo saasay ilata walaal waa mahadsantahay su-aasha ugu dambaysa ee faysal ee ururadii bulshada rayidka baad tihiin adinka awood muuqata oo la dhegeysta baad tihiin gudaha waddanka haddii madaxdu ay sidan ku kala tagaan doorashadiina waa ay soo socotaa oo wax ka yar laba sanabaa ka dhiman waxaa muuqata in qalaanqul siyaasadeed uu dalka gelayo adinka maxaa idinla gudboon waajibka idinka saaran inaad isku soo dhoweysaan madaxda muxuu yahay walaal la tashi baan wadnaa runtii ilaa maantay marka ugu horeysaa inaan wada fadhiisano oo aan la tashiyo xiriiro suubino kadibna insha allahu maalmaha soo socda inaan kasoo saarno baaq waxay hawshaas tala jeedin ah oo guud ahaan wadda soomali jeedinayno kadibna waxay noqon doontaa in guud ahaan aan la tashiyo dadweyne gudaha ah oo badan suubino sidii aan hawshaas loo gaashaaman lahaa runtina waxaan aaminsana mas-uuliyad soomaaliyed ina saarantahay dhammaantaya lana iska ilaaliyo oo aan aan ka digtoonaano in arrimahan ay shisheeye laku yeeshaan oo badana ay noqoto in anaga mar walba dibudhacu ka imanayo inkastoon darada soomaalida lasii badiyo oo annaga aan kala dhimano runtii soomaalida lafteedana waxaa odhan karaa cidcib kaqdisa ma laha in ayagu dadku is ogolaadaan oo wix islaisu tanaazulo in la suubiyo annagu marka baaqaas aan soo saarana insha allahu wartasho gudaha iyo bareesharna oo abuurayna haddii ilaahna insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa faysal axmed warsame oo ah guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ee puntland waad mahadsan tahay faysal adaamda
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan intaynu toddobaadka soo aadan mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo